أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday inay dhisayso saldhig maamulka sahyuuniyada yuhuudda sheegay inuu ka dhisanayo dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka somalilan dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya mu'asasada halka taayib ayaa baahisay sawirada dagaalkii lagu xasuuqay maleeshaadka murtadiinta ee dhowaan ka dhacay duleedka degmada halleer ee wilaayada islaamiga galgaduud faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka furiyeen saacadihii lasoo dhaafay gobolka mindheeraah wejigii labaad xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga jubbada hoose askarta ibiinha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga gedo maktabka beeraha wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dhammaan degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi ka sameeyey xiritaanka kanaalada biyaha xilli ay beeralaydu isu diyaarinayaan ka faa'iidaysiga dalagga xilliga dayrta wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa dowladdiiniha oo lagu baranayay dhaxalka uu soo gebagabaysay qaar ka mid ah lalabatul cilmiga ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday inay dhisayso saldhig maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu sheegay inuu ka dhisanayo maamul goboleedka somalilan cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya warbaahinta dowladda imaaraadka carabta ayaa markii ugu horeysay daaha ka rogtay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu saldhig militari ka samaysanayo deegaanada uu ka haramiyo maamulka somalilan isagoo taageero ka helaya xukuumadda abudabay mowqica imaaraatis oo soo xiganaya ilo diblomaasiyiin ah ayaa xusay in saldhigan ciidan uu gumaystaha yuhuudda dhismihiisa u kafaalo qaaday dowladda riddada imaaraadka carabta iyadoo ku bixinaysa lacago malaayiin dollar ah hogaanka maamulka ashaadla dirirka ah ee somalilan ayay ku gancisay in la hirgeliyo xeradan ciidan iyadoo looga bedelinayo in maamulka isugu yeeray israa'il uu u aqoonsanayo dowlad madax bannaan warbaahinta laguma xusin goobta sida rasmiga ah looga dhisayo xeradan ciidan balse xoogo soo baxay bishii lasoo dhaafay ayaa tibaaxiyey in laga dhisayo magaalada berebera oo abudabey ay ku leedahay saldhig ciidan islamarkaana ay gacanta ku hayso garoonka iyo dekadda magaaladaasi saldhigan ciidan ee yuhuudda ay doonayso inay ka hirgeliso deegaanada uu ka aramiyo maamulka somalilan waxaa sidoo kale qayb ka ah xarun sirdoon oo lagula soconayo dhaqdhaqaaqyada ka jira mandiqada weerarada xuutiyiinta ay ku beegsanayaan magaalooyinka sahayeenada ay xoogga ku haystaan iyo maraakiibtooda ganacsi ayaa soo dedejiyey in talaabiib ay ku fikirto qorshe ay saldhig ciidan oo deg deg ah kaga hirgelinayso geeska qaaradda afrika si ay halkan uga weerarto kooxda ku daaban iiraan ee fadhigeedu yahay waddanka yeman ayna dhanka kale sugto amniga maraakiibteeda ganacsi ee ka gudbaya baawul mendeb mahadsanid cali yare dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha soomaaliya warkaasi iyo warbixin kale oo ku saabsan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen oo gobolka mandheera waxaa inoo haya walaalka yaasir maxmed dagaallo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xaradheere ee wilaayada mudug waxaana dagaaladaasi la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan dagaalka oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa khasaaraha hordhaca ah ee la helayo xaqiijinayaan dhaawaca toddoba askari oo murtadiin ah ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo waxaana lala beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka maamulka riddada jubbaland ee dharcadka waxaana ku dhaawacmay shan askari oo dharcad ah oo uu ku jiray taliya unug baay qara xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay magaaladaasi waxaana gaaray khasaaro sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diisoor isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka gubgaduud burrey ee hoostaga magaalada baydhabo mandheera waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa kamin ciidamada mujaahidiintu ay duleedka deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafay ugu dhigeen kalanya saliibiyiinta kenya ah bakhtigu waa sideed askari oo kufaarta kenya ah oo uu ku jiray sarkaal dhaawacun waa toban askari oo isla kufaarta kenya ah qhanimadu waa laba qori iyo hal bistoolad iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah weeraradani kala duwan waxay imaanayaan xilli maalin ka hor camaliyad istishaadiye ah ay ka dhacday xarunta iskuul bolosiya ee magaalada muqdisho taasi oo allah fildigii dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toddobiyo labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxaana sidoo kale xusid mudan in dagaal ka dhacay duleedka degmada celdheer ee wilaayada galgaduud lagu dilay lix iyo soddon murtad oo maleeshiyaadka ridada ah oo koob iyo soddon ka mid ah kaga carareen goobtii dagaalka uu ka dhacay
mahadsanid yaasir mu'asasada alkataab ayaa baahaysay sawirada dagaalkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay dhowaan duleedka degmada celdheer ee wilaayada galgaduud sida uu ku warramayo cabdiqaadir maxamed rabbaani sawiradan oo lagu soo bandhigayo khasaaraha iyo jabka cadowga ka soo gaaray weerar dhabagal ah oo laba maalmood ka hor ka dhacay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud ayay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta sawirada ayaa muujinaya khasaaraha maleeshiyaadka ridada ku gaaray dagaallo arbacadii ka dhacay deegaanka gariile ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud sidoo kale sawirada ayaa waxaa ka mid a kuwa muujinaya in weerarka dhabagalku ahaa mid xooganaa islamarkaana mujaahidiinta lagu arkayey iyaga oo adeegsanaya hubka fudfudud ee dagaalka kuna baacsanaya dhulka hawdka ah maleeshiyaadka murtadiinta muctadiinta ee dagaalka ku soo qaaday dhulka lagu maamulo shareecada islaamka tirada guud ee murtadiinta lagu dilay dagaalkaas waxa ay gaarayaan lix iyo soddon murtad oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo waxaana lagu qanimaystay hub iyo rasaas fara badan maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ayaa hadafkoodu ahaa in ay gaaraan goobaha lagu maamulo shareecada islaamka laakiin hadafkoodu waa uu u xaqiiqoobay markii mujaahidiinta ay gaarsiiyeen deegaanadaas iyadoo lugta la jiidayo bakhtigoodana lagu indhaqabowsanayo sawirada weerarkan ka dhacay deegaanka geerile waxa ay imaanayaan iyadoo sidoo kale maalintii khamiista ee aynu soo dhaafnay mujaahidiinta ay camaliyad istishaadiyaha ka fuliyeen gudaha xeerada ciidan ee iskuul buluusiyo degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu dilay tobaneeye ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo isugu jiray saraakiil iyo askar mahadsanid rabaani wejigii labaad xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh kaga socta degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya bilowgii tanfiidka wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay hore uga hirgashay degmooyinka jamaame iyo kamsuuma iyo deegaanada hoostaga labadaasi degmo halkaasoo muddo toddobaadyo ah ay ciidanka al amru bilmacruuf iyo ragga ducaadda ay ka howlgelayeen bulshada oo hore looga sii digay waxyaabaha mamnuucaadka ah ee wax u dhibaya aakhiradooda iyo adduunyadooda ayaa weli gacanta looga suulinaya munkarka maadaama uu allaha ummaddan uu ku tilmaamay ummad tan ugu khayrka badan bashariyada oo idil dhaganugulaashaha bulshadan iyo la shaqaynta ciidanka xisbada ee loo xil saaray arrinkaasi ayaa waxaa allaha fadligii ay soo dedejisay in in badan dadka ay soo wareejiyaan waxyaabaha mamnuucaadka shaqada tanfiidka xooggeeda hadda waxay ciidanka al amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar iyo ragga ducaadda ah ay ka wadaan deegaanada weelmaarow aadey shabeeley daa'if qalaawiley oo ka kala tirsan degmooyinka afmadow iyo xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose si loo ilaaliyo badqabka dadka muslimiinta ayaa waxaa shalay oo jimco ahayd gelinkii dambe fagaara ku yaalla degmada xagar lagu gubay agabyo kala duwan oo isugu jiray kuwa dhibaato ku ah bulshada sharciguna uu reebay sida muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la gubay waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore laga wacyigeliyey bulshada sida dharka aan sharciga waafaqsanayn taleefanada waaweyn iyo waxyaabo kale waxaana fagaaraha ku sugnaa boqolaal ka mid ah dadka deegaanka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa wareystay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xagar oo cabiray dareenkooda ku aadan waxyaabihii la gubay aadin gosar xasan xagar maanta waxaa ka dhacay wixii muqadaradda iyo wixii dhan si wanaagsan in lagu adhowlo la qabtay oon lagala xayay waxaa ka mid ah daawada dhacda ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah maxaa la dhihi jiray moobeellaha skriinka ka mid ah waxyaalaha aan u baahna in nagala qabto oo fasahaadka ka mid yihiin aad iyo aadaan ugu faraxsan maxamuud cali aadan waa xagar maanta xaalkan waxaa ka dhacay arrin aad u faraxa leh waxaa ka mid ah mobeelladii maryaha khafiifka ahaa wasakhdii oo dhan waxaan ku faraxsannahay oo nagala suulay magaaladii laga soo saaray indhaheenna annaga oo arkeenna horteenna lagu gubay annaga oo deegaanka magaalada ahna aan aad u soo dhoweynay aadan sumayne aadan degmada xagar maanta waxaa ka dhacay in oo minaanbaxu ka dhacay oo waa dharka bilcaanta haweenka ay qaata ee raashin ka dhacay sida telefooniyaha waaweyn wakhti badan oo sugay anaga dhulkaan saddex bilood ayaa la sheegay shariif xaaji xuseen nuur xayar degmada waxaa ka dhacay teleefoomo waaweyn sidoo kale mimir hees ay ku jiraan iyo sheeg telefoonka kaamarale xijaabyada ambalalayaasha kulli noocyada kala duwan oo la diidayo walaayada ay korimaadsan tahay aa lagu soo qabtay haddana waa la gubi luul cabdulaahi cabdiraxmaan degmada xagar waxaa ka dhacay in wixii xun iyo dharka khafiifka ah iyo wixin maxaa dhihi jira diidaya oo dhanba in maanta lagu guulaystay maasha allah ilahay runtiiska waa ku qanacsanahay maasha allah boqolkiiba boqol waan ku ganacsanahay khayr allaha siiyo wiilasha soo qaaday kuwa halgamaayo kuwa duurka ku jiro maasha allah way mahadsan yihiin khayr allaha siiyo annagana waan ku raacsannahay waana gar waan u nahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku faraxsanahay maanta degmada xagar dharka khafiifka iyo waxa dhacay daawada dhacday qashinkana laga gubo waan ku faraxsanahay aniga waa madiina maxamed ah waan ku faraxsanahay maanta waxaa la gubay cabitaan dhacay waxaa la gubay dharka khafiifka ah waxaa la gubay daawooyin oo gabdhaha isku caddaynayaan wax dhan oo murkude waa nalaga nadiifiyey ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee loo xil saaray mas-uuliyadda fulinta qodobadii ka soo baxay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa weli si aada u qaadanaya dowrkooda iyagoona habeen iyo maalin heegan u ah dhaqangelinta shaqadii loo igmaday waad mahadsantahay walaalka abuu ayman askarta haybina oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga gedo haddaba faahfaahinta warkan waxaa haya cazaam carafaad guuleed isaaq aadan iyo aadan macali ibraahim diiriye waa laba askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay maleeshiyaadka murtadiinta iskuna soo dhiibay mujaahidiinta iyagoona lagu soo bandhigay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayadii islaamiga gedo markii toobadda loo qabtay kadib ayaa waxay waraysi siiyeen idaacadda islaamiga andulus iyagoona ka warramay muddadii ay ku biireen murtadiinta waxyaabihii la kulmeen intay ku jireen maleeshiyaadka iyo sida loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibada safka cadowga uga soo tageen magacaygu waa guleed isaaqaadan waxaan ka yimid degmada beled xaabon ku dhashay khaasatan hadda waxaan joogaa degmada ceelcadda nimanka murtadiinta waxaa noogu biiray labada kun toban iyo shantii mar ayaga isku dhaceen qaab beerlaxaws iyo qabiilii qabyaalad hadee lagu abuuray inaan ka mid noqday ayaga dagaalo hadda aan ka qayb galay waa hal iyo labo sidii dagaalkii caracas oo kale sidoo kale tulibura qorkeeda oon aada ugu baaba'nay kabis sidoo kale dagaalka caracas maxaa lagii dil dhowr iyo toban adii meelaas baan badbadtunka dagaalka caracas wuxuu subixii faraqa ka horeeyo baan isku qabannaa meesha ayada nalagu bacsan waan iskaga noqonay dib baanu noqonay markii labaad oo gacankii labaadan soo noqonayna dee garabkanaga laga baxay ilaa soddon nin afartan nin waa nooga waxyaabihii indhe ku arkay waxaa ka mid ahaa nimankan la socday oo kale oo aad u hoobanayo meydka aad meesha u yaal wuxuu ahaa koonay ilaa hadda qalbiga ka gula waan wallaahi oo dee nin cariiri ku jiray oo qol mugda lagu xiriyo nin iftiin taaganya waa labo waa kala duwan yihin aniga labada kun iyo labadii al-shabaab igu dambaysay aragtidooda laakiinse magacyada iyo qaababka loo bixin jiray iyo waxyaabaha saxaafadda ah iyo wejigan ugu yimid markaan gadoonnaba yimid laba saafo oo kala weyn wey saxaafadda rag dilaa oo dee wixii dhex istaago ayagoo nool ay dubanayaan laakiinse waqtigaan imid ilaa deertaan naxariis iyo waxaan dareemayaa xasillooni stress la-aan walwal la-aan soo dhoweyn taas ilaahay waan ugu mahadcelin koobaad mar labaad mar saddexaad walaalaha muslimiintana waan ugu mahad celinaya saaxiibaday dee kuwii hore galan wataba way ogyihiin raggii lamidka meel ay mareen laakiin qofka maskaxdiisa inoo shabo maanta ila midka ah muslimiintana isku soo dhiibo wadadaan marna ay maraan aadan macali ibraahim jiiriye nuur oo ka imaaday magaalada beedxaawo haddina joogo degmada caladde waan gartay aadanow qormaad ku biirtay nimankan murtadiin waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo koodi waxaan moodayay meel qomanmeen inay tahay bise waxaan ogaaday meel halisa inay taho mataqaana nafteeda oo ay halis gelinayso waxaan ka galay doolow doolow soomaaliya waxaan ku jiray muddo shan bilood oo tababarka tababarku markuu ii soo dhammaaday kabid waxaa egtay in nala soo qaado badaxa oo nala keeno niman ciidanoo meel tuurin nuqulada hore yidhaahdo hub iyo waxaa idin siinayaa iyo lacag iyo waxbaa idin siinayaa kabacdigeed markaa fiirinana in niman oo hub iyo nolol iyo ayna ka muuqanin baa meesha ugu tagnay inaan ku aqrisayaanka boqoy waxaan iskaga soo cararay inaan saaxiibadaya waxaan dhihi lahaa midka ku jiran anigo meeshaas nolol ma taalo waxay abuurto yaalana ma laho saare xumaad ku dhimanaysaa intaadan niyadda kuysan aadana ha ka jooginaan dhihi lahaa meeshaas waxa ugu horreeyma jiraan rag badan baa ku fashilmo anigaan ka mid ahay oo inay meeshu nolotaale moodayay marka arkayna ka qowmameeyey dhalinyarta sidaasaan leeyahay maasha allah si walaalahi waxay isu dhoweeyeen si sharaf leh oo wanaagsan bay isu dhoweeyeen ayakana allaha kor ka yeelo askartan toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay degmada cilacadde ayaa ka mid ah qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigayo wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid cazaam maktabka beeraha wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa dhammaan degmooyinkii deegaanadii wilaayadaasi ka sameeyey xiritaanka iyo kanaalada biyaha xilli ay beeralaydu isu diyaarinayaan ka faa'iidaysiga dalagga xilliga dayrta walaalka xismaan axmed ubow ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
iyadoo beeraalaydu ay isu diyaarinayaan xilli roobaadka deerta ayaa dhinaca kale maktabka beeraha ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxa uu saddexdii bilood ee lasoo dhaafay uu ku howlanaa dayactirka iyo xiritaanka kanaalada amaba faraha biyaha ee webiga kuwaas oo saameyn ku yeelan kara dalagyada la beerto maktabka ayaa shaqada ka sameeyey afarta degmo ee gobolkaas sida salagle saakow bu'aale iyo degmada jilib kuwaasoo dhammaanba uu ka sameeyey mashruuca xiritaanka faraha biyaha goobaha ugu badan ee laga shaqeeyey ayaa ah deegaanada hoostaga degmada jilib kuwaasoo ay waxyeeleeyeen fatahaadihii sanad ka hor ku dhuftay waddanka goobaha qaar oo aan booqday xilligii ay shaqada ka socotay ayaan ku arkay qalabka makiinadaha oo ku guda jira shaqada iyo mas-uuliyiinta xafiiska beeraha oo iyagana kormeeraya qaabka ay u socoto shaqada qaar ka mid a waxgaradka ayaa iyagana ku sugnaa goobta suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareerweyne ayaa ka sheekeeyey goobaha laga shaqeeyey iyo dareenkooda ku aadan shaqada la qabtay afarta degmo sida micnaha saakow sida macnaa bu'aale sida macnaa salagle iyo hadda ugu dambayn macnaa degmada jilib webigii labadiisa dhinac kulli waa la soo xiray biyoxireen waay webiga labadiisa dhinaca meelaha ka fatahay ee si dhammaystiran ayaa loo xiray maktabka wilaayada beeraha si fiicana ugu guulaysatay aad bay ugu mahadsan yihiin degmada jilib waxaa hadda laga soo bilaabay minmanaane ilaa iyo nasiib buundo hadda qeybihii ugu dambeeyey ayaan micnaha maraynaa oo macnyagaabo ah xitaa waxaa lagu daray safarkan webiyarow biyihii webiga ka fataho markuu bato webiyarow ayuu ku dari jiray webiyaro asagana waa la xiray oo hol fiican baa laga qabtay maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadka ku nool deegaanada jiinka webiga ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey mashruucan kuna tilmaamay mid ay ugu faa'iidaysan karaan wax soo saarka dalagga shaqooyin annaga aan sugi jirnay weeyaan alla subxaanahu wa tacaala maanta uuba soo fududeeyey waxaa waaye dadku waa inay isu tashtaana muslimiinta ayaa mahad taasa iska leh ganacsatada iyo iyo beeralaydii beeroqodobada aheed waa inay isku tashteen oo beerihii maktabka walaayada maanta waxaan taagannahay si si wadajir baa iskugu tashiyeen inay biyaha iska qabtaan kolley alxamdulilaah maalintaan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay farxaasoo yahay macal bulshada dadweynahayna dhammaan oo ku faraxsannahay deegaanka markii walaayada soo gurmatay iyo dadkiina beeraalayda ah oo tuulayaalka ku kooban markii isgarab galnay alxamdulilaah farooyinkii oo biyihii fatahaadii meelihii jajeexi iyo meelihii fufurnaayeen dhammaan waa la noo xiray wax hadda far loo furan ma jiro ummaddii maaragtay hadda hurdadooda maaragtay tarankiil way hadda maanta wixii ka bilaawda annaga bii maba filinoyno maysinka bishaarooya wixiiuna codsa una dirni oo wilaayadan sheegni ila heer haraka iyaguna deersiyan eena wixii una farooyin oo webiga afsha ka furanyan doon ina ra'ni oo farooyigii sototusni bannaankana meeli fatahaadani ka imaadasnu sotusni een maanta hadda una ballantiya haddanana tusihaayo maanta ballant tacabkii inaan oona lawajibaarno haween imaalan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa degmooyinkeeda waxaa mara webiga jubba waxaana ay leedahay dhulbeereedka ugu badan marka laga hadlayo gobollada soomaaliya waad mahadsantahay dhuubow ugu dambayntii wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowla diini ah oo lagu baranayay dhaxalka u soo gebagabaysay qaar ka mid ah lalabatul cilmiga ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan maxmed ayaa siyaanba qaadaya munaasabadan oo ka dhacday gudaha degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ayaa lagu soo xiray dowlo lagu bixinayay cilmiga faraa'idka ama dhaxalka taasoo ay dhiganayeen qaar ka mid ah dalabatul cilmiga magaalada dowladda oo socotay muddo afartan iyo shan maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa shan iyo toban arday kuwaas oo muddadaas u heelanaa barashada faraaidka oo muhiimad weyn u leh muslimiinta ah waxaa dowladani hirgeliyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaana si gaar ah ay dalabatulcilmiga ugu baranayeen kitaabka arraxbiya oo ka mid ah kutubta lagu daraaseeyo faraa'idka xafladii lagu soo xerayey waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad iyo qeybaha bulshada ah waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa ka hadlay macalinkii bixinaya dowladda isagoona ka warbixiyey qaabsocodkii dowladda
dowladan ilaahay subxaana watacaala uu maanta annagoo caafimaad qabnana joojiyey gebagabadeedii waa dowladii ku saabsaneed cilmulfaraa'idka wax kale kama hadlaynin gaar ahaan kitaabkii raxbiyaha ahaa bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii dowladdaas waxay soo socotay muddo afartan iyo shan cisho ah waxaa ka faa'iidaysatay ilaa shan iyo toban arday ay u soo gebagabowday siddeed iyo toban arday markii hore ahaayeen waxbaa ka tegtegay duruufo jira awgood gebagabadii waxaa ilaahay subxana watacaala soo gaarsiiyey ilaa shan iyo toban arday maantana ilaahay fadligiisa qofba inbuu ka fahamsay qofba intii ilaahay ula ekaysiiyaba qofba waxbuu ka hayaa qof maanta ebrihi kuma jiro intaas kadib waxaa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade isagoo la dardaarmay ardayda allaanu mahad celinaa uma macalimka ardadan soo saaray wakhti kooban soo saaray runtii cilmigan faraa'idka ah tusiyey cilmigu waa farac dheer yahay inaad marka sidaas aad ku tadbiiqisaan horta waa kula dardaarmaa insha allahu tacaala ciddii garanayso dhanna inay akhrisaahu waa aaday u fiican tahay maktabka dacwadoo asaguna arrintan runtii ku guubaabiya dadka oo maaragtay howshaas u istaagay walaalahay ayagana waxaan leenahay ilaahay ajarkiina ha badiyo dembigiinana allaha dhaafo ugu dambeyntii qaar ka mid ah dalabatulcilmiga ayaa madasha ku soo bandhigay bandhig ay ku muujinayeen cilmiga dhaxalka ay baranayeen muddada afartan iyo shanta maalmood ah waxaan ka mid nahay ardaydii mataqaanaa xafladda loo soo xiray insha allahu su-aalo yar ayaan isweydiinaynaa waxaan weydiinaa walaalka mataqaanaa ka mid dalabada walaal waxaad noo sheegtaa carif ilcawla luqatan waistilaaxan العول لغة الزيادة والارتفاع واصط- واصطلاحا زيادة في السهام ونقص في الانصباع ما هي قسمة التركات؟
haddaan ka jawaabo qismad tarakaad waxaa la yidhaha hiya icdaa'u kullu waarisin min atarikati maa yastaxiquhu sharcan Een, waxaan ku jiray dadka cilmigan uu bilowg u ahaa Een, haddaan wax ka sheego arkaantoo kale een, alwaarith macnaha in la helo mid wax dhexlaayo almuwarith macnaha mid la dhexlaayan in la helo Ee, xaqulmawruuth xoolihii macnaha la dhexlaayan aydan in la helo waayo saddexdaas markii la hel arkaanta waa dhisan tahay dowladan lagu baranayay cilmiga faraa'idka ayaa ah dowladdii ugu horreysay oo noocan ah oo uu maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud u qabto dalabatulcilmiga wuxuuna maktabka dacwada dardargeliyey dowlaadka kala duwan ee u qabanayo qeybaha bulshada ee wilaayada waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu